الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الدعاء عند الكرب هذاكني باب الدعاء ducada baabkeedii weeye cinda alkarbi dhibta markay adkaato iyo karbiga agtiisa bal ducooyinkii ma'huurka ahaa ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaggiisa inoogaba yimi ee ay hayd in waxa weeyaan waqtigaa lagu ducaysto ruuxii makruubka ayee shido iyo karbi adaghayu kuba ducaysanayay bal taas ayuu baabkeedii yahay oo ducayn caynkaasa inooguba iman karbiguna waa alqamu aladii yaakudu binafas bay idhahan waa murugada aada u adag eed muddo ruuxaba inuu dee neef qabataynaysa ee adigu ay neefta ku ama naqaska kuba dhajinayso waa hamigu markuu sii bato ama qamiga aada u weyn ee waxyaalaha dee ruuxa shiddo iyo dhib weynoo kuba timi ah taa haddaba ducadii rasuulka ilaahay xaggiisa inooga sugnaatay uu kuba ducaysan jiray ama uu inoo jideeyey inaan laba nimaadnu baabkeedii yahay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna muslim qala xadaثna hishaam qala xadaثna qataadat can abi اlcaaliyati can ibni cabaasi qaala anahu qaala xadiidka sanadkiisa kolley bukhaari xadiidkan saxiixiisana uu ku wariyey waa xadiid bukhaariyo muslim ay wariyeen bal sanadkan imakaan hayno ayuu saxiixiisa kitaabu dacawaad kuba wariyey isagoo dar haddana dee kolley dariiq labaadna jiray muslimkan uu halkan idlaaqayna halkaa waxaa kuba sugnayd muslim ibnu ibraahim kolley dee nin kalena halkan ma gelaye waa adugu nin raggii mutqiniinta ahaa ee hiqaadka ahaa axaadiida badnaa walo la yidhaah waddankiisa kama bixinba maba rixlayn muslim ibnu ibraahim alfarahidi abu camrin reer basre ahaa weeye atbaacu taabiciintiina raggii ugu dambeeyey ah dadka uu sheekeeyey waxaa ka mida abu daawud isaguna waxaanay yidhaahaan culimmadu wa akbaru shaykhin liabi da-uud marka leega mashaayikhda abu da-uud saaxiba sunan uu wax ka wariyo waa ninka ugu weyn isaga mashaayikhdiisa mashaayikhda abu da-uud waa ninka ugu weyn muslim ibnu ibraahim alfarahidi hishaamkana waa hishaam udastawaa-i oo ku xigaynu dee marar waa imaamkii caalimka ahaa aynu marar kala duwanna soo maray halkan dee waa kan kolley saxiixa dee waa taasaa ku sugnayd hishaam ibn abi cabdillaahi inuu yahay waa dastawaaye abulcaaliyana kolley waa taabici weyn aynu hore usoo maro rufiic ibnu mihraan laba yidhaaho oo waqtigii rasuulka ilaahayba nin roon ahaa in taasba weeyaan oo dee isaguna min hiqaati ruwaatba kaba mid ah abulcaaliya rufiic ibnu mihraan iriyaaxi kolley nisbadaasi malaha waana xoreysay ayay reerkoodii ay tahay can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi markaa cabdullaahi ibnu cabbaas kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yadcuu mid ducaysta cinda alkarb shiddadu markaiyo dee ay adkaato karbiga agtiisa wuxuu ku ducaysan jiray waa ducaysan jira oo wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati waalard wa rabu alcarshi alcadiim taas buu rasuulka ilaahay odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo marka shido iyo karbi uu jiro dikrigan ayuu laba iman jiray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kolley waa dikri weyn weeye waana dee alfaadaha waaweyn ee towxiidkii iyo ilaahay subxaana wa tacaala alcadiim waa aladii laa yacdumu calayhi shay waa ka weyn ee dee wax isaga ku weynaanaya o ku cuslaanaya aanu jirin karbiganna wax dee u sahlan ah inuu qaado isaguna dulqaadka badan ee kii ciqaabta mutay dee isaga kadib dhegaya ciqaabtii aan kusoo degdegayn una soo dedejinahaynba ee samooyinkaa iyo dhulkaa iyo carshigaa weyna khaaliqooda iyo rabbigooda iyo mudabbirkooda ahaa taas buu adigu bal tawxiidkaa weyn buu laba iman jiray xadiidku imika duco halkan raacsanii noolama socoto walow xadiid dambe oo inoo iman doono oo isna xadiid ibnu cabaas uun ah waa xadiidkan riwaayaadkiisa uun ay dee ziyaada ay la socon doonto allahuma srif sharahu ilaahu karbigan iyo shiddadan ducadii markaa ay raaci doonto war taas ba weyn markaa culimadu kalley halkan de waaba waxay yidhaahaan de arrinkani waa ammaan uun bal lafdigaa dambe haddaan eegno xataa lafdigaasi inta kale mooye laakiin ziyaadada allahuma srif sharahu aanay labada saxiix kuba sugnayn halkan way noogaba sugnaanaysaaye ammaanun weeye ducana waa laga cabiray markaa laba macnay culimmadu soo qaadaan waxaan filayaa horena mar hore waan soo yar qaaday mid weeyaani tani waa ammaan ducada bilowgeedii bay dhacaysaa markaa ruuxa markuu ammaanta laba yimaado dee ducadii baa raacaysa sida laftigaa inoo dambeeya allahuma srif sharahu taasi inooguba iman doonto arrinkani dee waa duco waa ammaantii dee ruuxuna marka uu ducaysanayo inuu ducadii un toos u abbaaro maaha inuu xamdi iyo rasuulka ilaahoo lagu salliyayo ammaan ilaahay kaba horreysiiye weeye marka waa ammaantii ka horreynaysay ducada ayay tani tahay bal taasba weeye waa macna n macno labaad oo culimmadu ay halkan sheegaan oo ay soo qaadaan oo kolley horena aan usoo yar ishaaray waxa weeye dee ducadu kolley mid sariixoo cad oo tan ilaahu waxa isi ama waxaa iga badbaadi waa duco sariixa kanle waxaabay noqotaa tacriid iyo ruuxu u tacarudaya u banbaxaya ama taas ducadii waxyaalo dee baahidiisa waaba laga fahmo waa odhanayaaye laakiin ma caddaynayo oo taas waaba dee ammaantan oo kale in oo ilaahay dee kariimkaahee deeqda badnaa ee xaliimkaa ee cadiimkaa iyadoo shida ay jirto ammaanta la ammaana ayaa macnuu yahayba ruuxa baryada dikrigaa badanuu laba iman iyo ammaanta iyo taas ayaa kaga filaanaysa inuu ilaahay wax weydiiso intaasaaba kuba filanbo sida lafti soo arooray oo ruuxa dikrigaygu uu ka shuqliyo aniga baryadayda iyo waxweydiisigayga waxaan siiyaa waxaa kuwa dee daacinta aan siinayo wax ka weyn baaban siiyaay oo kale bal kolley bayt dee na way soo qaadaan oo dee macnahaasi ku yimi oo nin dee makhluuqa ku kaloo makhluuqa lahaa dee ma waxbaan ku weydiistaa mise ammaanta aan ku ammaanaababa eba igaba filanoo dee in waxa weeyaan bal taasi waxaa kaloo jirta dee qur-aanka inooguba sugan ducadii dunnuun nebi nuux ama ee nebi yuunus baan u jeedaa ducadiisii laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin wax kaloo uu raaciyey qur-aanka kuma sugna rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamay inay duco ay tahay weyn oo ruux kasta oo dee ku ducaysta shida iyo dhibhaysto ducada ku ducaysta in ilaahay dhibkii ka badbaadinayo oo dee markii ilaahay sheegay inuu isagii ka badbaadiyey halkii uu geliyey iyo halkii uu ku dhacay buu mu'miniintana inuu sidaa u badbaadinayo ilaahay raaciyayo bal maalan waxay ahayd un dikri ammaan unbay ahayd laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ictiraaf dulmigiisii uu qirtoon bay ahayd wax kaloo raacay may jireen rasuulka ilaahayna taa wuxuu kaba cabiray dacwatu akhi dinnuun ama dinnuun dacwadiisii oo kale ruuxii ku ducaysta ilaahay waa aqbalaayoo dhibkii waa ka fayda bal markaa ammaanta nafteeda ayaa ah ammaan ha ahaatee tacarud liducaa dee ha lagu kaaftoomabe ee waa duco iyo baryadii oo si aan dee sariix ahayn loogu banbaxayo ilaah wax loo weydiisanayay noqonaysaayo waaba tan dee saasaa duco looguba magacaabay bal waa inta culimmadu meelahan ay yidhahaan xagga marka la egay inuu dikri unkani yahay oo ama aan nidhi ducadii baa lagu furfuranaya markaa wixii ka dambeeya wixii uu doono ku ducaysanaya in sida lafta inoo dambeeya ama dee waxa weeyaan ducadii ayaaba dee tanaa dikrigan baa lagu kaaftoomaya xuskan ilaahay iyo ictiraafkan cadamadiisa iyo weynidiisa iyo xilmigiisa iyo inuu isagu keligii yahay kaa samooyin iyo dhul iyo carshiga weynba isagu rabbigood iyo khaaliqood iyo maaligooda ah marka wax kasta isaga ku tasarufaya wax kasta isagay gacantiisa ku sugan yihiin karbi iyo shidana isaga kuma cusaynu ruuxii kaba fayda umuurahaasay kulansanayaanoo bal markaa taas baaba dee ducadii noqonaysa kolleyna halkan shurdhaa qolooyinkii kitaabka maya xadiidkan sida bukhaari xaafid ibnu xajar iyo keyrkii oo kale sharxay waxaan u jeedaa sharxyada amhilo kala duwan iyo nawaadij bay soo naqliyeen dadku ducaysay ducadan iyadoo karbi adagi hayay oo ilaahay subxaana wa tacaala dee waxa weeye markiiba xaalkoodii si kale uba bedelay ibnu badaal buu kaba soo naqliya xaafid ibnu xajar inuu waxa weeyaan isna sheekh kaluu kaba soo naqlinaye inta mala asbihaan iyagoo abu nucaym ay la joogaan oo cilmi ay kaba qaadanayaan dee waqtiyadii mala abu nucaymna dee loo rixlaynaya asbihaan loogu tegi jiray oo la arko dee u ahaa marka la eega sanadkiisii caaliga iyo aqoontiisiiyo raggii xufaaddaaba dhulka isugu tegey ama asbihaan isuguba tegey nin markaa magaalada ahaayo muftiintii kaba mid ahaayo malawuxuun laguba xidhay ayaa nin kale uu rasuulka ilaahay madaamkoar ku yidhi waxaad ku tidhaahaa ducada karbiga saxiixa albukhaari kuba sugan ha aqriyo dee uu tegayo uu sheego dhaqso ayaaba ilaahay ugaba soo saaray qiso kaleo waxa weeyaan xaafid ibnu xajariya ay soo naqliyaan oo weliid ibnu cabdimelik waqtigiisii inuu nin uu walaadiisii kaba mid ahayd uu usoo amray oo weli ninka xasan ibnu lxasan la yidhah waa xasan ibnu xasan ibnu cali alubeytkii rasuulka ilaahay weeye malaa waxbaa looga geeyo boqol ulood intaad ku dhufata weliba dee fadeexayn iyo meel joojiyo dadka u jooji waa la soo qaaday in adeerkii cali ibnu xuseen baa ku yidhi ducadan u sheego yihi ducadii karbiga aqri ama kalimaat ulfaraj ilaah baa kaa faydi arrinkaasaa amiirkiiba soo amray ama ninkii khaliifada ahaa ayaaba loo wadaa lana keen waaligii loo keen markii isagii loo keenu isaguna aqriyey ee wejigiisii arku yihi waxaan arkaa wejigani waa nin laga been sheegtay uno waxaan lagu sheegayo ay been tahay wejigiisu ee faraa ka qaada anigaa in waraaq u qori doona amiir almu'miniin oo dee cudurdaarkiisa uba qori doono markiiba waa la sii daaya rag kaliya amsilo kaliya namaadij kalena kolley culimmadu way soo naqliyaanoo dee ducooyinkan ducaul karbi intay laba yimaadeen karbigi iyo shiddadii haysatay markiiba ilaahay subxaana wa tacaala kaba fayday dee umuuraha caynkanna waa umuuro maaha tajribe iyo bal aad aqridid iyo bal halkana aad wax ka daydid maaha kuwa loo aqriyo loola yimaado wax ku taree s adkaartani waxay u baahan yihiin yaqiin taama oo ruuxu uu umuurahan yaqiinsan yahay taas rumaysan yahay in bal maalan nafcigooda iyo waxtarkoodana ictiqaadsan yahay markaas baa mafcuulkooda iyo ta'siirkooda uu muuqanaya ruux bal maalan aan dee shakitaa kaga jiro ama yaqiintiisaas iyo jaanibka iyo ictiqaadkiisaasi aanu dhammayn oo kale ama isla bal halkana wax ka day oo kale waxaa la arkaa inaanay dee waasan ruqyooyinkan sharciga ah oo kale oo iyo dacooyinka kale oo aanay nafci iyo taasiir yeelan xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qala xadaثna cabdالmلك بn cmri qala xadaثna cabdالjليل عan jacفar بn maymuni qala xadaثani cabdالرaحman بn abi bakrata anahu qala labihi abat cabdiرaحmaan بn abi bakrata aabihii abu bakrata hadalkan inoo soo socda ku yihi aabahaya buu yihi waana inoo soo socda iyaga horeynu kitaabka ilaa xataa xaggiisii horean kuba soo aragnay cabdillahi bn moxamed ilmusnadi ama aljucfina waa nin dee sheekhada bukhaari ragga uguba badan ama dadba aada waa ku riwaayadooda kitaabkeenan uba badsado cabdilmalik ibnu camrinna kolley waa imaam macruufo wuxuu aada macruuf ugu yahay waa nin hiqa ah oo hiqaadii ruwaadda kaba mid ah oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeye kunyadiisa iyo nisbadiisa abu caamir alcaqadi abu caamir alcaqadi waana min rijaali sita taas buu aada mashhuur ugu yahay de waana magaciisii taasoo waa nin hiqa ah ninkan kale cabduljaliil laba yidhaahaana cabduljaliil ibnu cadiya ayaa la yidhaahaa abu saalex waa nin reer basra waa nin isaguo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa waa nin kitaabkeenan adabulmufrad iyo abu daawuud kitaabkiisa iyo nasaa-i intaa kaga sugan kutubta oo riwaayadiisu ay tahay waana nin saduuqa ayaan leenahay bal ninkan kale ee isagu jacfar ibnu maymuunna atamiimi abu cali ama abulcawaamna way yidhaahaane nin isaguna in yarun buu ka yar horeeya bal isla daba quman ku tirinaynaayo waa atbaacu taabiciintu raggii ugu weynaaye laakiin isagu waa kuwa xaaf ibnu xajar saadise ka dhiga ama siqaara taabiciin la mucaasarooday marka wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu abi bakrata qaala liabihi iyo abati aabbahayow inii anigu asmacuka waxaan ku maqlayaa waan ku maqlaa de maaha mar inuu maqle waa de tan mudaaricu kaba cabireen iminka dee xududkiiyo tajadudka keenaya waxaan ku maqlaayo dee subax kastaba markaa aan kula joogo aan ku maqlayaa weeye tadcu xaalaad ku ducaysanaysa kula kadaatin subax kasta iyo aroor kastaba ood leedahay ducadii waa tani allahuma caafinii fii badani allahuma caafinii fii samci allahuma caafinii fii basari laa ilaaha ilaa anta subax kasta adigoo dikri ducadan la yimaadaan anigu ku maqlayaa oo ah allaahuma ilaahayow caafinii iyo caafi waana ta aan lahayn waa badbaadada balaayooyin iyo xanuuna iyo dhib laga badbaado ayay mucaafaad ba ma ay tahay caafiyadu jirhkayga ilaahow iyo caafi aafaad iyo asqaam iyo imtixaano kaliya balaayooyin ilaahu iiga badbaadiyo iga nabadgelin allahuma caafinii fi samci maqalkaygana ilaahow ii caafiyo ii fayoobeeyo waxay dee bal maalan gees dee caafiyadii waxay keenaysaa horta wixii dhib ahaayee samcigan ku iman lahaaye waxyeellaa ilaahay inuugaba ilaaliyo jaanib kalena inuu u xafido u dhowro oo wixii dee loo abuuray inuuguba intifaaco waxaan banaanayn inuu ku dhagaysto bal maalan u adeegsado sax nicmada aada iyo aada u weynee qaali ama weynen dee la qiyaasi karin ama aan laba qiimeyn karin taasna inuu taasna ugaba ilaaliyay keeniya ilaahu samcigaygana iyo caafi allahuma caafinii fii basari basarkaygana ilaahu iyo caafi laa ilaha illa anta taa adigoo subax kastaba dee waa markaa uu salaada ka baxay oo subaxdii yidhaahaan ku arkay tuciiduhaa xaalaad ku celcelinaysa alaaan saddex xiina tumsii markaad galabaysan iyo waxiina tusbixu alaaan oo ujeeddadu subaxdiina saddex goor buu ducadan laba imanayay galabtiina waa adkaartii subaxda iyo galabtay kaba mid yihiin labadaba adkaaro sabax walmasaae saddex goor buu ducadan kuba celinayay taasaan ku arkaa aan ku maqlaa buuhi wa taquulu welibana maaha intaasune waxaa kaloon ku maqlayaa adigoo leh oo ku qowlaya اللهمa إنيi أعuuذ بka من الكفر والفقر اللهمa إنيi أعuuذ بka من عadاaب الqبر لاa إلaهa إلا أنت oo ducadaasna ilaahay waxaan kaa magan gelayaa كفri iyo caydhnimo iyo فqri waxaa kaloon kaa magan gelaya min عadاaب الqبr لاa إلaهa إلا أnت tana تuعiidhaa xaalaad ku celcelinaysa ثaلاثا سddex xiina tumsi waxiina tusbixu halaathaa markaad galabaysana saddex goor aad o dhan markaad waa beriisatana saddex goor iyadna waa adkaartii subaxdii mase way wada socdaan intani oo dee ruux markuu aqriyaya ma kala reebaye faqaala wuxuu yihi marka abu bakra dabcan wuxuu leeyahay xaggee daynay muu rasuulkii ilaahay xadiid uu leeyahay oo uu u sheegay oo aabihii kaba maqlay may jirin isagunbuu arkoo had iyo goor aan ka tegayn oo subax iyo galabba la imanaya ducadan markaa faqaala wuxuu ihi nacam haa yaa bunay oo ujeeddadu waad sax oo arrinkaa waad iga maqashay waanan ku celceliyaaye samictu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam yaquulu bihina waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo yaquulu xaalu ku qowlaya bihina oo macnaa kelimaadkan dacooyinka ah waaweyn rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh subaxdiiyo galabtiiba loo imaan jiray isagaan ka maqlay wa ana aniguna uxibu waxaan jeclahay an astanna bisunatih dariiqadiisii iyo sunnihiisii inaan dee ku raaco ku daydo oon ka dhaqan iyo caado yeesho taas baan jeclahay weliba haddaba arrinka luu sii raaciyo taasi waa duco subaxdiiyo galabtiilan kuma qaydna karbi ee subax kasta iyo galab kastaa laba imanaya ducaaulkarbi kuma qaydne arrintan ugu daray ducaaulkarbi oo qaala wuxuu yihi waqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahayna wuxuu yihi dacawaat lmakruubi ruuxa dhibaataysan karbi iyo shida ay hayso baryooyinkiisa iyo ducooyinkiisa uu ku ducaysanaya waxaa weeye allahuma raxmataka arju walaa takilnii ilaa nafsii darfata cayni waaslix lii shaأnii kulahu laa ilaaha ilaa anta oo taa hore dikri subax iyo galabba lala imanayo weeye tad nafteeda waa raacin karaayo dee dikri ahaan way raacaysaa rasuulkii ilaahay baa yidhi buu yidhi ruuxa makruubka ah war ruuxaa dee shidada iyo dhibtaas iyo adigu bal karbiga uu haysto ducooyinkiisa dee uu ku ducaysto markaas ah wax la filanayo markaa karbigii iyo shiddadii haysatay inuu ilaahay kaga faydo uu kaga kor yeelaa waxa weeye ducadan allahuma ilaahayow raxmataka naxariistaada ayuunbaan arjuu rajaynaya bal dee mafcuulka ama macmuulkii hormarayno kolley xasri oo macnaa waa adigana adiga u naxariistaadaan anigu filanayaan rajaynaya ooay kaba mid tahay dee karbiga iyo shiddadan inaad iga kor yeesho ood ii naxariisato walaa takilnii ilaahow ha ii wakaalan oo ha igu dayn ilaan ha igaga tegin ilaa nafsii naftayda nafta dee waaba marka la eego inay hawadii ugu yeedhaysoy waxaan toosnayn ugu yeedhaysoy khayrkii ka wahsanayso khayrkuu kuba culus yahay ruuxa cadawiyadiisii ayaabay kaba mid noqon marka la eego jaanibkaa waxay u qurxinaysa iyo waxay ugu yeedhaysay inay khayrkii kaba wahsanayso ruuxaan ilaahay u kaalmeeye ee naftiisa markaa sharkeedii iyo waxeedii uu ka kaafiyo shaydaan sharkii ka kaafiyaano waa ruuxaa dee badbaadaya ruuxa isagiiyo naftiisii loo kala baxo laysku daayaana dee iyada markaa maxay noqonaysaa meel daran bay naftiisu kaba ridaysaa haddaba ilaahw ha ii wakaalanoo ha igu dayn oo ha igaga tegin ilaa nafsii naftayda taas darfata caynin waa il biligteed waa intaa labadaa jafni ay isku dhacaan iska daa wax ka badan be intaa labadaa jafni ay isku dhacayaan ama lamxa basar naftayda ha ii wakaalan oo ha igaga tegin ee adigu umuurahayga oo dhan ilaaliyo iyo xafid oo shar dhammaantiina iga xafid oo ay kaba mid yahay dee sharkaa naftu wa aslix hagaaji lii aniga sha'nii arrinkayga iyo xaalkayga kullahu dhammaantii waa axwaashayda oo dhanba ilaahu iyo hagaaji sha'nigayga dhammaantii ashan walamru walxalu walkhad waa dee shu-uunna waa laguba jamciyaa kaa dhammaantii ilaahu iyo wada hagaaji laa ilaaha illaa anta adiga un mooye dee cid kale oo xaq lagu caabudo cibaadana isagu mutay ma jiro taas wey haddaba adigu bal ducooyinkii makruubka kolley inahan baa kaa mida xadiisna waa inoo soo noqonaya waa ducooyin waaweyn oo dee ruuxa ikhlaaskiisa iyo ictiqaadkiisa hadduu yahay kolley mafcuulkooda iyo taasiirkooda uu dhaqsa yahay oo dee saa amhiladahan soo sheegaynayo ay jireen aimadii salafka barhkood baa dee waxa weeye xataa cabdullaahi bnu jacfar oo kale iyo markuu inan uu dhalo dee dhici karta meel kale u baxaysa ama khaasatan hariibo ay tao reer kale iyo meel uu cid u dhiso aan dee malaha qoyskiyo taa ahayni waxyaalihii uu kula talin jiray uu beri jiray waxaa ka mid ahayd ducadan imakaan haynee ducaul karbi oo kale taas dee waa inay balaxa weeyaan ducada inay barato oo ay dee xifdido ay dee ku ducaysato marka khaasatan wax qabsadaan oo kale ama karbi oo kale iyo bal haddaba waa ducooyin waaweyn oo laakiin u baahanun ruuxu ictiqaadkaa iyo yaqiintaa iyo ikhlaaskaas iyo umuurahan dee inuu hagaagu ictiqaadsan yahay taasiir weyna way leeyihiin oo kolley namaadajis iyo umuurihii iyo de dadkii bal maalan muslimiinta ahaa ee aimadii iyo culimadii muslimiinta ahay dee kurub iyo shiddo iyaga haysatay iyo wax bal maalan markaas iyagu laba yimi oo dee kolley way badan yihiin intay kutubta ay noo soo naqliyaan bal arrimuha de waxyaalaha qariibka ruux loo soo qaaday oo ninkii amiirkaas hata aan soo sheegin iyo kuwo kaleba bal loo soo qaado oo ninkii amiirka u doonayay inuu dilo oo kale oo ka ninkii looga soo geliyo kelimaadkan iyo intaa uu aqriyey oo ninkii lahaaba waxa weeyaan dee isagu doonayaba xataa inuu gacantiisa ku dilo cadho wixii uba qabay markiiba ilaahay qalbigiisii bedelu sariirtiisii ku fadhiisiya oo kaasoo ninkiiba isagoo mukarama halkii dib loogu celiyo kaliya namaadij kala duwan baa jirto bal waa ducooyinkii karbiga kuwan xadaثna mحamed بn cabdالعaزيiز qal xadaثna cabdالmلك بن الخطاaب بn عubayd اللahi بn abi بkrةa qal xadaثnii rashid abu mحamedi عan cabdاللahi بn الxاriث qاla أnahu qاla samictu بn cabاsi yqul kana النabiy slى الlه عlيه وsلم yqul cinda الkrb bal cabdulmeliki ibn اlkhadaab ibn cubaydillahi ibn abi bakrata imaka ma xusuusni hore inaynu u soo maray waana nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ka mid ahaa waana ninkan abtirsiinta abubakrataba isaga kuba gelaya saxaabigii xadiidkii hore inoo warinayey waa nin xaaf ibnu xajar uu kaba cabiro inuu maqbuul isagu waa cibaaradiisii dee halkii uu dhigay oo laakiin kitaabkeenan aladab lmufrad un baabuu riwaayo ku leeya kutubtan kale usuusha iyo wixii soo raaca riwaayo kuma laha ibnu xibbaanna laakiin kitaabkiisan hiqaadkaa uu kuba sheegay raashidin abu moxamed raashidkan ibnu najiix baa la yidhaahoo aabihii magaciisa najiix baa la yidhaah dee kunyadiisuna waa tan uu inoo dhigtay waa nin reer basro ah waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dandambeeyey kaba mid ahaa oo kitaabkeenan aladab lmufrad iyo ibnu maaja kitaabkiisa kuba sugan riwaayo ku leh ama cabdullaahi ibn alxaaris waa muxtamil inaynu soo maray waa nin rasuulka ilaahay waqtigiisii dhashay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal rasuulka ilaahay waa loo geeyey oo ru'yadaa waa leeyahay waana nin aada u qiimo badan oo hiqo ahlubeytkii rasuulka ilaahay kaba mida kollay nla qabuulaha baba ayaa lagu naanaysi jira malaa markii uu yaraaye uu dhashay oo hooyadii ciyaarsiinaysay magacan kuba idlaaqday oo la unkixana baba jaariyatan khidabata fuuqa ahla baka bal markaase aabihii xaaris iyo awowgii nawfalba saxaabadii rasuulkay kaba mid yihiin isaguna ru'yadaasuu leeyahy waana min hiqaati ruwaad sagaal iyo toddobaatankii ama siddeetankii baa la yidhaha malaa dee dee waa kan kulalkan inagu baan aragnay hanfigan dhibta badan aragnayno abwa iyo meelahaas bay ahayd inay xaj kusoo socdiyeen kala mooye ayaa meelahaas hanfig dilay bal maalan abo kuba dhintay bal waxaan leenahay waa cabdullaahi ibn alxaaris ibni nawfal ibn alxaaris ibni cabdilmualib weeye waa reer cabdimualib bal awowkii noofalbana waa dadkaa reer cabdimualib hede ama wixii ka islaamay waa ka weynaaba waxaan filaya inaan maalin dhaweyd soo marray baan filaya wuxu uhi haddaba ninkaas samictu bna cabaasin yaquulu kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yaquulu cinda alkarb marka leeya kolkol bay dee iskaga qaldamaa laga yaaba habeenkii inuu isoo marayna kitaabka habeenkii igu soo mara antaa idhaahna waa ixtimaal marka dee kolkol bay waxyaalaha ishtibaah igu yimaadaa oo labadii kitaab baa laga yaaba halkan kusoo maray waan xusuusaya dhawaan soo maro de inu kan yahay inu kan ka yaraya oo laga yaaba inaanu ka kale kusoo maray alaidha waan soo marayna taasina waa sirtagale kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam yaquulu cinda alkarb laa ilaaha ila allahu alcaiimu alxaliimu لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم واتي أين إمك صامري وحديثك ابن عباس إن لك محل صعتالك اللهم صرف شره إله كربك يشدد شركي سيلبك سيقفيد وأمانتي بلا ليمي ducadii baa raacday oo markaa dikrigaa lala yimaado ruuxu wixii dhibtii haysatay isagaa oge dee waani dhibuhuna isku mid maahay ilaahay weydiisanaya inuu ka kor yeelo allahuma srif sharahu kolle waxaan leenahay xadiidka in marka la eego bukhaari iyo muslim oo kale iyo intaa ducadu lamay socon allahuma srif sharahu laakiin kitaabkan adabka waa tan inoolaba socota qorooyin kale oo xadiidka intay wariyeen markaasuu dee markay intii dhameeyeen yidhi markaasuu ducaysanaya rasuulka ilaahayna oo sidaa ku wariyeyna way jiraan xafna xajar oo kale xadiidkan markuu soo naqlinayay wuxuu dee kuba soo naqliyay lafdigan oo bal maalan allahuma srif canii sharahu cibaaro sidaasa ayuu bal kuba soo naqliyey oo markaa xaafna xajar allahuma srif canii sharahu kolley kitaabku soo naqlinaya waxaa jirta kitaab la yidhaha itxaaf ulmahara xaafna xajar leeyahay macnaa waxa weeye kutub markaa adigu malaa kitaab baa dhinayd oo koob iyo tobana oo uu adabkeenani dee kaba mid noqonayo oo ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyona ay ka mid noqonayan bal kutub koob iyo tobana ayuu wixii ziyaaday lahaayeen ay la dheeraayeen kutubtan kale usuusha lixda ayuu ku ururiyey itxaaf ulmahara ayaa lagu magacaabaa waana kitaab dee imaka dabcadan muxaqaqa kollay ilaa sideed iyo toban mujaladiya laguba madbuceeyey rumuus buu ragga nooba dhigtaaye markaa axaadidee walow masaanid ahaan uu kuba socdo waa taas oo kale waa markuu halkan sooba naqlinaya ayuu tan la yimi lafdigan cani on imaka halkan nooguba sugnayn laakiin dee kolley macnuhu iska maqsuud buu noqonaya calaa kulli xaalin ziyaadadani tii dee xadiidkan oo labada saxiixba kuba sugan lamay socon ducada ammaanta un baa kuba sugnayd waana taa laba tawjiih aan soo sheegnayoo midi markaa labadii tawjiih mid ahaan inuu bidaayo duca ay tahay oo ammaanta ducadii ay raacayso dee adiladeedii meelahan baa ka mid noqonaysa baabu ducaa cinda alistiqaarati waa baryadii ilaahay la baryayey marka la weydiisanayo sida roon inuu ku waafajiyo isaga sida kolba isaga og oo waxaan inuu khayr ku leeyahay iyo inay dhibi kaaga imanayso waa qeyb oo adigu ma ogide ilaahay la weydiisto sa kuu roon ee khayrku kuugu sugan yahay inuu ku waafajiyo bal ducadii taa loolaba imanayay ayuu baabkeedii yahay istikhaarada macnaheedu maaha isticlaamulgeyb inuu ruuxu ku doonayo si wax qeyba inuu waxaan ku ogaado ama loo yimaado dee qeybkii markaa loo sheego laydhaa arrintu taa weeye ee macno waxa weeyaanuun waa iyadoo uu ilaahay loo tadarucayo oo la weydiisanayo sida khayr kale iyo wixii khayr ugu sugayay inuu waafajiyo wixii aan khayr ugu sugnayna inuu ka safiyu kaba jeediyo ee maaha arrinku in la leeyahay qeyb baa lagu ogaanayaayo taas mahe waa ilaah subxaana wa tacaala taas lagaba dalbayo loo tadarucayo la weydiisanayo bal taas buu baabkeedi yahay xadaثna mdrif bn cabdillaahi abulmuscabi قال xdثna cبدالرحمن بن أbي المwالي عن محمد بن المنkdr عن جابر قال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمna الاستخاaرة xagga سندka kolley laba nin baa dee imaka jira oo labada iskuba xiga ah مdرف بن cabdاللaahi أبوالمصcب kolley waa nin reer madiine ah imaam malik baa u abti ahaayoo walaashii baa dhashay imaam malik walaashii baa dhashay ibn اkhti malik waana nin iqa ah imaamka ibnu cadi baa la yidhaha waa tadciifiyey laakiin culimmadu waxay leeyihiin mee taasi sawaab maaha oo halkan ma asiibin ibnu cadi hadduu ninkan daciifiyo waa nin iqa ah waana raggii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaaba weeye kitaabka bukhaari dee halkana adabkii asalkii baa markaan sheegaynaa iyo tirmidi iyo ibnu maaja ayuu riwaayo ku leeyahay ama cabdالرaحman ibn abilmawali abulmawaligan magaciisa zayd baa la idhaa barhkood baa idhaa abulmawaligani awowba weeye bal maala xaafidna xajartu ka cabiray waa saduq rubama markaa min asaabica waxa weeye waa nin run badano aho way dhici kartaa inuu akhdayna kabar timaado wuxuu ka mid yahay atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa waa kasoo taqriib ka cabiray macnaa isagoo bukhaari ramsigiisa iyo asxaabu suhan siiye muslim riwaayo kuma lahay xadiidka muslim ma warina bukhaari baa wariyeen taasi waa sidaa taqriib dhacday xafna xajarna waxaa dhacadee kolle waa imaamkaas jihbidka ah waxa weeye laakiin awqaadda qaarkeed ijtihaadkiisu inuu isbedbedelaa way dhacdaa oo laba kitaab uu leeyahay oo dee raawigan marka la eego xagga martabada iyo jaanibkaas inuu kala duwan yihin wuxuu kitaabkan ku yidhi iyo wixii uu kitaabkan ku yidhi matala taqriib oo kale oo dee kitaabka aada loo ictimaadsaday intii uu alifayey intii kaba dambaysay aadna looguba intifaacay bal matalan ruwaadda dee in yaroo kooban laba sadar buu ugu badnaan kaba dhigaya waa bal matalan oo raawigi oo dee matala dabaqaadkan aan leenahy waa taabiciy waa atbaacu taabiciin iyo waa raggoodii waaweynaa ka yaryaraay waa kitaabka asalka u ah waayo kuwa kale maha kuwa kale waxba arkaa inay taabici kuwa dhaafaan kitaabka umuuraha u asalka ama meelahan kutubta ku aragtaan waa haalisa iyo waa raabica iyo waa khaamisa iyo waxyaalaha kitaabka u asalkii waa taqriibe laakiin axkaamtiisa uu ku leeya taqriib iyo axkaamta ama taas fatxulbaari oo kale waxaa la arkaa de haddii ruux tatabuco yar dee waxmalaa fahmo fiican leh oo kitaabka dhammaantii uu min bilowgiisa fatxulbaari ilaa dhammaadkiisa uu tatabuco isagoo dadka kala duwantahay axkaamtii xaafid ama taqriib iyo inay jamaaco weyni ay usoo bixilayd kolley dad weyn ama waxoogaa ah oo laga yaabo casharaad inay gaadhaan inuu soo bixi lahaa haddii laba ururiyo oo axkaamtii xaafid ay kala duwan tahay bal markaa waxaan leeyahay taqriib wuxuu ku idhi taqriib dee saduuq buu kaba cabiray laakiin fatxulbaari xadiidkan markuu qabanayaabay ahayde wuxuu ka cabiray min hiqaati almadaniyiin waa dadkii reer madiina kuwoodii lagu kalsoonaa oo hiqu ka cabiray bal wuxuu raaciyaa waqad wasaqahu ibnu maciin wa abu da-uuda watirmidiy wanasaa'i wagayruhum oo ibnu maciin iyo abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-iya way tawhiiqiyeen ibnu cadi baa kaamilkiisa ku sheegay alkaamil fi ducafa bal mahimku marka waxaan leenahay taa fatxulbaari baan qaadanaynaaye waxaan leenahay ninku waa ka heer sarreeya sida taqriib kuba sugane waa nin hiqa ayaan leenahay markaas wuxuu yihi haddaba moxamed ibn munkadir waa imaam eh can jaabirin qaal kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yucallimunaa midna bara alistikhaarata istikhaarada macnaha waa ilaah oo la baryo la weydiisto sida khayrku uu ku sugan yahay ee khayrka iyo nafriga iyo wanaaggu uu kuugu sugan yahu ku waafajiyo taas ayuuna beri jiray oo fi umuuri umuurta dhammaanteed kale umuurtu hadduu arrinkani wax waajib oo ilaahay ku saaran yahay dee marka horeba waa maslaxo oo istikaaro loola iman maayo gudashadiisa allahuma culimmadu kolkol waxay soo qaadaan waajibku hadduu waajib muwasaca yahay maalan xajka ka soo qaad dee xajka waa masalo khilaafiye ah ruuxu hadduu istidaacadii helo uu mustadiic noqdo uu karayo wixii uu haysta wixii gaadhsiin lahay soo celin lahaa dariiquna aamin yahay awala sanati sini listidaaca markaa ugu horeeyo wixii helo xajkaa ugu horeeya ma waajib uu ku yahay inuu tago haddii uu markaa tegi waayo waa aafim mise in kol hadduu yahay dee fariidat alcumri oo kale waa dib dhigi karaa walow dee hadduu intaa dhinto ruux xajkii ku sugnaaday uu yahay inuu muqasira kolley ay caddaanaysa markaasoo waa tan lagaba xajayo waana markaa isagii ruux dibdhigiu noqonaya bal taasi waa masalo kolley culimmadu dee ijtihaadaadkooda ay ku kala duwan yihiin mid weeyo rasuulka ilaahay wuxuuna amray ruuxu hadduu helo inuu u degdego oo man araada alxaja falyatacajal ba xadiiaha ruuxii xaj doonaya ha u degdego fainahu qad yamradu lmariidu watadilu raaxilatu waxaa dhici karta ma garan kartid kada haddaad tilaa ka dambaad xaji waaba intaasood xanuunsata waa intaasoo raaxiladii iyo wixiiba ay kaa lumantaa u kaba cabiray waa intaasoo lacagtiiba ay baxda de imakaad haysataa laakiin taas deg deg waa habboonyahy laakiin muxuu yahay kolle shaaficiyad iyo qolooyin waxay ka dhigeen inuu cala taraakhi yahay oo taraakhi yahay qolooyin le damey ee taraakhi maahana way jiraan bal haddaba haddaan taraakhiga qaadano xajkina waajibba weeye laakiin waa taraakhi aan qaadano halkan oo kale istikaara waa gelaysaa oo istikaarada waxay geli markaas ilahu markaa sanadan mucayanka ficilkii istikaara ma jirto waa ficilku saaran oo wax lagaa doonayo laakiin waktigan mucayanka ah inaan la imaado oo waktigan aan wixii laba imaadaa wixiina waa wakti a dee waxaad dib dhigi karta wey marka taasoo kale wuu galaa bay idhahaan manduubkiina saasoo kale waxyaa waxyaalihii ama shay xaaraamayo shay xumaan ay kuwa sugantaasna istikaara baabkeed maaha oo waxyaalihii kale mubaaxaadka ah bal shaygaa daacadaana umuuraha caynkaasa ayuu kaba geli karaa wey haddaba umuuraha ayuu waxa weeyana bari jiray macnaa wuxuu barayaa waa ducada ay aqriyayaan ducada ay aqriyayaan ka suurati min alqur'aan waa sida suurad qur'aanka ka mida si uu noo barayo oo xagga tashbiihu waa ducadani ee waa duco khaasa alfaado gaar ay leeday ruuxu macno kuma warin karo alfaado kale iyo duco kale meesheedii ma gelayso ee alfaadeeda iyo xuruufteeda oo la xafido kelimaadkeedu si ay u tartiibsan yihin ay u kala horreysiiyeen oo loo de ay u kala horreeyaan oo loo tartiibiyo inaan wax kale lagu soo darin inaan wax lagaba dhimin waa qur-aanka sidaa uu noo barayo kale ayuu noo bari jiray ducada noo bari jiray bal matalan taas oo markaa wuxuu odhanayay idaa hama hadduu hamiyo axadkiin bilamri arrin uu ku hamiyo waxaa buu doonayaa guur ama haw dee taasoo kale safar waxyaalo kale bal hadduu wax kuba hamiyo falyarkaceen markaa arrinku maaha weli waa qalbigiisay kusoo dhacday waxaan waa doonay xataa shaksi mucayana guurkiiha uga jeedo ama camal mucayana laakiin weli wuxuu goostay maaha ku dhaqaaqay dee asbaabteedii waa wixii waa ku hamiyey weli caziimo xadeed ma jirto in kol hadduu goosto kollay aanu daynahayn istikaarada wax qiimaa ma yeelanayso wax qiimaa waa shaygaa markaasuu doonay waana shaygaa dee bal maalan ilaahay buu weydiisanayaa sida u roon inuu isaga waafajiyo axadkiin hadduu ku hamiyo amar falyarkac ragcatayni laba ragcadood ha tukado laba ragcadood baa waa laba ragcadood oo dee naafila ayuu tukanaya bal maalan taasuu laba im uma yaquul wuxuu odhanaya allahuma inii astakiiruka bicilmika daahirka umadan ha tukado marka ha yidhaaho waxaaba daahirku noqonayaaba in ducadan marka uu salaadii dhammeeyo ee uu ka faaruqa dabadeed ducadii laba imanayo de haddii bal maalan oo adkaartii salaaddii kaba dhammaysiya taasoo kale hadku dee qabla salaam laba yimaado ama asnaa salaad qabla salaam oo kalena inay waxa weeyaan kolley waa isagana taasi inay sariix maahae waaba iyadna ixtimaalaysaa bal horta ha tukado dabeedna ducadan ha aqriyo hala yimaado oo ha yidhaaho allahuma inii astakiiruka bcilmik allahuma ilaahu inii astakiiruka sintiyataada waa tii dalabka faa'iideynaysay macnaa waxaan kaa doonayaa sida room weeye khayrku uu kuba sugan yahay bicilmika bisabi cilmika adiga og qeybka waad og tahay wixii maqan adaa og waxaan manfacadiisa iyo maslaxada iigu sugan iyo madarada uu ilooyana adigaanay kaa qarsoonayne ilaahow cilmigaaga sababtii aad ogtahay waxaa maqan iyo wax kastaba aad ogtahay ayaan kugu weydiisanayaa sa khayr kale iyo wixii ii khayr le wa astaqdirukaas tanna waa siintuta iyo waa dalabkii un oo waxaan kaa dalbayaa karsiin oo waan kaa karsiin dalbaya macnaa inaad karsiiso inaad iga dhigto mid karayo wixii dee madluubka ahaa waad fudaydin iyo su markaa sahlin iyo fudaydin waastaqdiruka biqudratika qudradaada dee wax cajzi gelinaya iyo wax horjoogsanayaaba aanay jirin ayaan kaa karsiin wixii khayrku iguba sugnaad io karsiiso kugu weydiisanaya waasaluka waan ku weydiisanayaa min fadlika alcaiim fadligaaga weyn ayaan ku weydiisan fainaka adigu taqdiru waad karaysaa calaa kuli shayin weeye walaa aqdiru anugu dee wixii madluubkaa iyo asbaabtiisii waxaad ii dhib yaraysa mooyaan ii fudaydisa mooye wax kaloo ka karayaaba maba jirto wa taclamu waad ogtahay walaa aclamu anigu ma ogi wa anta adigu callamu lguyuubi waxyaalaha maqan ka og baa tahay allahuma ilaahay ow in kunta haddaad tahay taclamu ku og hada alamra arrinkani khayra lii mid ii khayr badan inuu yahay fii diini diintayda khayr uu ii leeyahay diintayda iyo wa macaashii noloshayda waa diintayda markay noqoto iyo noloshaydan oo markaa khayr ii leeyahay iyo wa caaqibati amri amarkayga cidhibtiisa iyo kiisa dambe waa aakhiradaydaba aw qaala wuxuu yidhi shaki weeye fii caajili amri waajili oo halkaa in khayran lii wixii ka dambeeyey ayaabay ahayd dhammaanteed baa u bedel kaba yahayoo in kunta taclamu hada alamra khayra lii fii caajili amri waaajilih taas waa mid waxaa kaloo muxtamila labada dambe inay tahay wa macaashi caaqibata amriha fii diini iyado waa gaar wa macaashi caaqibata amri buu bedel kaba yeeltani oo wa qaala waxaa buu yidhi dee fii caajili amri waajilih maxay ah allahuma in kunta taclamu hada alamra khayra lii fii diini wacaajili amri waajili markaa taa la yidhaaho labadaba ixtimaal arrinkayga kiisan de waa dee macaashkii waa kiisan adduunyo kiisa degdegaya kiisan hore iyo kiisa dambeo dee caaqibadii ah faqdur lii ilaahow waxaan ii qadar oo kan ilaahow ii qadar oo dee ii dhib yareeyo ii sahal weeye min alqadar aw markaas wey wain kunta taclamu haddaad ta ilaahu mid ogana hada alamra sharu lii fii diini wamacaashii caaqibati amri aw qaala intii baa inoo soo noqonaysa caajili amri waajili fasrifuu canii ilaahu iga sarfi ilaahu waxaan iga jeedi iga do qalbigaygana igaba saar oo markaa isaga horta maya iga leexi oo wax ii yimaado ood ii sahashay aanu noqonba kaasi wasrifnii ana isarfiyo ijeedi canhu o manaa hamigan aan ku hamiyay iyo raqbadan aan raqbaynayo waxaa qalbigayga kaba saaro qalbigaygii kaba jeedi isagana iga jeedi oo iga do anigana iga doo qalbigaygiiba dee ku tacalluqi kuba tacalluqsanaa waxaan dooniyey ku fikiriyey ku hamiyayey waxaa qalbigayga igaba saar waqtur qadar lii aniga alkhayra khayrka xaysu kaana meel alla meeshuu kuba sugnaadaba wixii khayrka ilaahu io qadar io fudaydi uma raddini igu raalliyo macnaha iga dhig mid ku raalli noqdo oo macnaha wixii aad ii qadartay ee khayrka ahaa adaana og waxa ii khayr kale macaashkan hadday tahay adduunye iyo aakhiro iyo caaqibadaba e mid ku raali noqda ilaahow waxaad ii qadartay iga dhig oo ku qanco ku raali noqda wayusami waanu magacaabayaa xaajatahu xaajadiisuu magacaabaya xaajadiisuu magacaabaya ujeedadu markan uu leeyahayba allahuma in kunta taclamu hada alamra halkaas ayuu xaajadiisa kuba magacaabayaa oo uu carab ahaanba u sheegaya odhanaya kasoo qadee hada alamra une allahuma in kunta taclamu ana zawaajii bifulanata aw ana matalan safari ilaa beledi fulan aw ana kada kada khayra li oo xaajadiisi iyo dantiisii ayuu sheegayaa ducadiisa dhexdeeda kuba magacaabaya bal matalan taa weeye ilaahayna markaas dee waa baryo uu isu dhiibay hadhow sa kolba qalbigiisii dee uu dareeme waa ta aan idhi arrinku maaha isticlaam geyb ruuxu inuu doonayo inuu waxa qeyba ku ogaado oo markaa fisho in ama manaam lagu yimaado layo saayo saayo wax loo sheeg sheega arrinku taas maaha waa ilaah weydiisanaya sida u khayr kale inuu waafajiyo bal markaa intaa dabadeed dee kol haddii marka horena ay caziimo iyo wuxuu meel dhigtay ituu goostay istikhaaradii qiimamo yeelanayso ee waa hami unbaa yimi salaaduu tukanaya waa ducaysanaya marka haddana wixii qalbigiisa bal u arko inuu iilanayo ayuu samayn oo dee taysiirkaa iyo fudaynkaa loo fudaydiye unbuu kaasi noqonaya bal maalan markaa dambe weeye in waxba imaka halkan wax inoo sugan oo inuu ruuxu ku celceliyo mar labaad ku celiyo mar saddexaad ku celiyo inoo sugani ma jirto xadiid kolley ibnu sunniya ay warinayeen oo imaam nawowi adkaarkii uu kula soo naqliyo ayaa wuxuu gaadhsiinayay in laguma celcelinayo ilaa toddoba goor iyo lagu celcelinayo laakiin wax sugan maaho xadiidku baan sugnayn ibnu sunni wariyey ayaa dee daciif weeyaan ama waaba sii daciifsan yahayoo markaa taasi bal muhimku ducada dhabta ah markuu laba yimaadee wixiina ilaahay uu u bandhigtay xaajadiisii oo sida khayr kale inuu waafajiyo marka dambe wixii bal kolba uu arko naftiisii dee bal maalan u muuqda ee naftiisii ay u aylanayso ayuunbu ku dhaqaaqay ee inuu sugsugo maaha in dee bal waxyaalo kale iyo calaamaad kale la tusay iyo waxyaalo iyo arrinta isticlaam qeyb maaha xadaثna ibrahim بن الmndiri qaale xadaثna sufyaan بnu xamزata qaale xadaثanii kaثيir بnu زaydi can cabdiلرaحman بni kacbi qaala samictu jaabir bna cabdالlahi yaqulu kolley waqtigiiba haatan gabaabsiya sufyaan ibnu xamzahana waa nin reer aslam oo kunyadiisa abu dalxa la idhaaho waa nin bukhaarina kitaabkiisana adabulmufrad ku sugan ibnu maajahna kitaabkiisa riwaayu ku leeyo xaafidna saduuq buu kaba cabira in waxa weya cabdiraxmaan ibnu kacbina waa cabdiraxmaan ibnu kacb ibn malik oo ilmo cabdiramaan ilmo kacab waa raggooda hiqaada weeyaan ilmo kacab kacb ibn malik awlaadiisa qaala wuxu uhi samictu jaabir bna cabdillaahi yaquul dacaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa ducaystay fii hada lmasjidi masjidkan waa masjid alfatxi masjid lagu magacaabayo masjid alfatxi ayuu ku ducaystay yowma alisnayn ilaah buu baryey weeye maalin isniineed wa yowma thulathaai maalin thulaatha iyo wa yowma alarbicai maalin arbaco dee waa baahi rasuulka ilaahay iyo dee waa arrimaha guud ee diinta iyo dadka iyo kuba tacalluqsanee ilaah buu baryey waa ku celceliyey meeshiina waa kan inoo magacaabay oo wuxuu yihi waa masjidka lagu magacaabayay masjidulfatxi ayuu ahaa basan saaxibu bal maalan fadlullaahi samad uu soo naqliyo wuxuu leeyahi huwa almurtaficu calaa qidcati min jabali salcin fi lmagrib waa marka la eego buurtaa salci la yidhaaho salci waa buur aan weyneyn oo madiine dhexdeeda ku taalla masjidkii rasuulka ilaahayna xagga galbeed kaga taalay in yaroo kaba midoo sarreysa ayuu ku dul yaalay buu leeyahay masjidkaas masjidulfatxi waa sabal oo markaasin dee malaa waa hadday tahay waa kan masjidulaxzaabna waa la yidhaahaa buu yihi bal imanka umuuraha ma jasminayo halkan salcina waa buur yaroo kolley masjidka rasuulka ilaahay xaggiisa galbeed bay kaba taalay dadkii dee maadixiinta ahaa iyo dadkaas shicaradooda way kuba soo aroortay qolooyinkii soomaaliyeed ee iyaguba qasaa'idkiiyo taas iyo madxiyada lahaa salci iyo magaceedaasi waa kusoo noqnoqon jirayoo de waa rasuulka ilaahay bay masjidkiisa agtiisa kuba taalle laakiin salci waxay aydna markii khandaqa la qodayey walow khandaqu dee jiha dhan ama dee saddex jihaba dee laisgaadhsiinayo malaa geesi unbaa la daayey aanay farduu kasoo geli karayn iyo ceed markaasi aanay kasoo geli karayn waa halkii maqarka ahayd ee rasuulkii ilaahiyo ay deganaayeen taas oo kale ayay ahayd marka imanka waxaan filayaa waa la bedelay se in anugu markii ugu horreyseen dee halkaa tegay madiina tegay sideed toddobaatankii bay ahayd iyo siddeetanadiina kolley laba sanoo isku xigtay labiiyo siddeetankii saddexiyo siddeetankii aan ku noqdo marka masaajido yaryar baa jirta dadka dee zaa'iriinta ee soo siyaaranaya gabadhi kolley lacag la siiyaa qaadi jirto oo meelahay soo marmarin jireen bay ka mid ahayd ilaa lix masjidoo yaryar oon kala dhaadheerayno halkaa ku taalayoo kanuu sheegaya kaba mid aha meesha sare taalay oo ay dadku gelgeli jireen oo laba ragcadood lagu tukan jiray mar dadka marka ay uxudiyo tegayaan iyo inahaasoo dabadeedna xabarigaa joogay mid kastaba ninba oday ayaa dhex fadhiyo markay dadku labada ragcadood ku tukadaan ma odhanayo soo maydho waan diin ducaynaya si lacagna loo siisiiya oo berigaasee xaaladu ahayd bay uxud baa xataa kuwa taagnaan jireen oo adigoo ziyaaranayo ducadii garanaya mid yaro maku akriya waxbuu kaa doonaya xataa kan xaramka saasay ahayd oo kelimadayga dadka kaa hor iman jireen labada xaramba kuwale waan ziyaaradan ku marmarinaya lacagna kaa de lagula heshiidayo o lacagna qaadan jiray ma kawax iman jiraan marka imaka waxaan filayaa inaanay kuwi jirin oo la baabiiyo laygu yidhi maan tegin inta dambe waayo lama maro masjid weyn unbaa dhulkii lagaba dhisayo kuwa yaryara saas ahaa waa la baabiyey bal marka halkuu tilmaamayo uu leeyahy halkaa weeye waana halkii dee khadaqa oo ka basul axsaab lagu magacaabo halkii maqarka iyo mala ahayd mucaskarka kaba ahayd markaas iyo halkii rasuulka ilaahi ay deganaayeen marka ay qodayeen waa buurta sal tirana salcin waayo bal markaa haddaba halkaasuu rasuulka ilaahay maalin isneed maalin hulasa maalin arbaca ayuu ducaystay faاstujiiba lahu ducadii baa la aqbalay oo rasuulka ilaahi baa ducadii loo aqbalay bayna salaateyni labadii salaadood dhexdooda labada salaadood waa salaada duhur iyo salaada casr dhexdood waa maalin arbacay ahayd waktigaas buu dee rasuulka ilaahay calaamadii dee aqbalkii iyo bushirihii ama bushaaradii helay labadaas salaadood dhexdooda min yowm arbacaa maalintii arbaco kamida waa salaadii duhur iyo salaadii casr dhexdooda taasba wey kolley aniga in khulaase waa xoogaa yaroo laga soo qaado sharaxa fadlahi samed kitaabkan aan haysto waaba dee sharax yaroo kooban buu noqonayaa samuudi imaamka la yidhaahna wuxuu kaba soo naqlayaa inuu xadiday xataa mawdicii rasuulka ilaahay kuwa ducaysanaya waataan leynay masjidkiiba imika maba jiro samuudina waa kolley imaam macruuf oo rasuulka ilaahay magaaladiisii oo madiina taariikhiyo wafaal wafa ninkii laha way waa kitaab madbuuce oo kitaab dee madiina tahay markaas kaba hadleen fastujiiba lahu bayna salaateyn min yowm arbacaa markaa qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi waa waktiyada mawaadinta la filayo ijaabay inay jirtay kaba mid noqonaysaaye ruuxu ducadiisa ulaba qastee walam yanzil bi iguma degin amrun arin muhimun muhim oo haa'idun adag weeye oo dee amar adag oo markaasi iguma degin aniga ilaa oo ujeedadu waa karbi iyo shido iqabsatay may jirto ilaa oo uu igu yimaado tawakaytu waxaan u qastayay tilka saacata waa saacadda waa bayna asalaateyn ee maalinta arbacaa ayaan u qastayayoo fadacawtu llaha fiih ilaahay baan deeta baryayey macnaa waqtigaa iyo saacadda bayna asalaateyn ee labada ama fiih fi hada fii shani hada alamri bayna asalaateyn yowma alarbicaa fi tilka saaca waa laba salaadood dhexdood waa duhr iyo casar maalinta arbaca saacadda nafteeda markaasoo haddaba hadday taasaa dhacdo taa laba imaadona ilaa caraftu ijaaba ijaabada waawan garanaya macnaa waxa weeyaan un saxaabigan baa rasuulka ilaahay waa bariyey ilaahay buu bariyey kollay ducooyinka duco guud baabay ahayd ummadiisaanu uba ducaynayey wax dee laga aqbaliyo wax lagu soo celiyey labadaba way jireen oo ay ahaydba inaan ba'sigooda dhexdooda laba yeelin haddaba waqtigii buu leeyahay oo labadaas maalinta arbacaad labada salaadood dhexdooda ma haddee inuu makaankii u qastaye waa waktiga unbuu u qastaye ayaa wuxuu hi haddii shiddo iyo adag iyo dhib igu timaado waqtigaas baan ducadayda ulaba qastaayo haddaan taa laba imaado waan dareemaa ijaabadii iyo aqbalkii ilaahay subxaana wa tacaala igaba aqbalayay taas waan dareemaaba wey bal marka waxa weeyaan n waana ducadii dee waana la arkaay kol hadday maalinta khadaq iyo axzaab iyo ahayd waa ilaahay weydiisigu weydiisanaya karbigan iyo shidadan axzaabta xaggooda ugaba timi inuu kaba kor yeelo de ilahina waa kii aqbale kaba kor yeelay junuud aan laba arkahayn iyo waxaanay muslimiintu madkhal ku lahayn iyo dabaysha ilahay intuu soo diray iyaga sidii lagu jabiyey xadaثna عaliي عan khلف بn khليفaةa qal xadaثnii xفs بn akhi anasi عan anasi qaala kuntu maعa النabiyi slى الlahu عalيه waslم bal caligan shalay un baan soo haynay oon lahayn cali hadduu bukhaari iطlaaqo cali bnu madini buu ujeedaa de waa xaaf بnu xajar baan hadalka kaba soo naqliyey halkana kitaabka isagoon mansuub ahayn ama aan la raacin ayuu yimi taadiibulkamaal saaxibkiisa iyo tahdiibu tahdiib labadooduba way soo dhigtaan meeshan bay soo dhigtaan waa cali oo kayru mansuub marka halkanun maahee isagoo cali ibn isxaaq ibnu saciid adigu kaba warinaya laba nin oo kaloon kan ahayn iyo cali oo khalaf ibnu khaliife kaba warinaya intaba marka aan cali mansuub ahayn way soo dhigtaan haddaba arrinku waa la iskuba khilaafsan yaho isagu markaan eegno saaxibu tahdiibulkamaal halkan markuu soo dhigtay wuxuu yihi waxa la yihi waa suu kaba cabiray muu jazminahayn qiila inahu caliy bnu ljacdi caligani waa cali bnu jacdi buu yihi xaafnu xajar markuu taa soo qaaday meelaha kale bal cali bnu salama iyo cali bnu jacdiha kaba dhigeen oo cali oon mansuub ahayn oo nin kale ka warinaya bukhaari uu dhacaye halkan laakiin markay joogto isagoo xaafid wuxuu leeyahay muu arrintaa daabidka aan shalay kasoo naqlinay muu soo dhigan waa tahdiibu tahdiibe wuxuu leeyahy laakiin dannigayga waxa u qaaliba waatu ka cabiray dee ujeedadu waa dannigayga waxa uqaalib unbuu kaba cabire inuu halkan markay noqoto waa halkan aan hayno inuu cali bnu madiini yahay saas baa yaqlibu calaa danni waa siduu kaba cabiray xabsaan ibnu akhi anasna kollay waxa weeyaan xabs bn cabdillahi bn abi alxata barhkood magac kale yidhaaheen haddii saa la yidhaaho dee cabdillahi bn abi alxa anas ibnu malik xagga hooyey walaala ka ahaayeen xabsana markaa isagaa dhalay adeer buu uba yahay oo waa ibnu akhi anasin liummihi bay noqon waana nin markaa taabiciya oo raabico kaba midoo saduuqa wuxuu yihi ninkaasi kuntu anas buu kaba warinaya kuntu maca nabiyi sala allahu calayh wasalam fadacaa rajul nin baa ducaystay oo faqaala wuxuu yihi yaa badiica asamaawaati yaa badiica asamaawaati yaa xayu ya qayuum inii asir macnaa rasuulka ilaahay ayaa uu la socday rasuulka ilaahayna wuxuu arkay nin ducaysanayay adigu salaad buu tukanayey markaasuu ducaystay ducadiisii buu tan asmaadan waaweyn buu laba yimi yaa badiica asamaawaati samooyinka kii abuuray abuurkooda bilaabay ee ikhtiraacday iyadoo wax hore uga qiyaas qaatay ama ka eegtay aanu jirinow yaa xayu yaa qayuumu inii as'aluka asmaadaasuu laba yimi faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh tadruuna miyaa garanaysaan atadruuna may bimaa dacaa wuxuu ku ducaystay waladii nafsii biyadih ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay daca allaha ilaahay wuxuu ku baryay bismihi magaciisa aladii idaa duciya bihi ajaab waa magacii weynaaye haddii isaga lagu ducay lagu baryo uu ajiibayey riwaayaadka qaarkood baa waxaa la soctay ya da ljalaali walakraam ya xanaanu ya manaan in bal kollay axaadiid kalena way timi oo iyadoo rasuulka ilaahay dee nin salaad tukanaya oo bal maala zayd ibnu saabit laba odhanayo tukanayo le allahuma inii asaluka biana laka alxamdu laa ilaha illa anta ya manaanu ya badiica asamaawaati waalardi ya daljalaali walikraam rasuulka ilaahay ku yihi ismigiisii weynaaye haddii lagu ducaysta waajibayay baad ku ducaysatay oo bal waa dee ismiga ilaahay kolley malaha culimada kalaamkoodu taxdiidkiisa aad iyo aad buu aqwaashooda iyo khilaafkoodu ama tacyiimkaas de waa aqwaal aad u fara badan oo xataa suyuudi baa la idhaha kitaab buu ku khaas yeelayba umuuraha dee xafna xajar iyo raglina kollay way tatabucaanbe bal waxay kaba mid tahay waa ducooyinka haddii iyo meelaha la filayo weeye iyaguna tan ya badiica asamaawaati iyo xay ya qayuum ini asaluk xadaثna yaحya بن سليman qal xadaثna بن وhb qal aخbaranii cmr waa cmr بن الxاriث weeye imaamkii weeye فaqيha ee reer masr saabca can يزيid بn abi xabiibi can abi الkhayr msd أnahu samica cabdالlahi بn cmri qaala qaala abu bakri ba wuxuu uhi radي الlahu canه للنabiyi slى الlahu عalيه وasلم abu bakr baa rasuulki ilaahay ku yihi calimnii br ducaaءa duco adcu bihi fii صalaatii aan salaadeyda dhexdeeda ku ducaysto waa abubakrin oo kollay ducooyin kala duwan garanaya ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weydiisay inuu duco baro marka uu salaada tukanaya iyo riwaaya saa ku timi wa fii beyti aan ku ducaysto qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi qul waxaad tidhaahaa allahuma inii dalamtu nafsii dulma kasiira walaa yakfiru dunuuba ilaa ant fakfir lii min cindika makfirata inaka anta algafuur raxiim oo duco weyn oo bukhaari iyo muslimna ay wariyeen oo dee ruuxii waxaa kuba sugan isagoo qiranaya dulmigiisa badan taqsiirkiisa badan qirasho uu qiranayaa way ku sugan tahay dee nicmatii ugu weyneyd oo makfiriya raxmana ilaahay buu subxaanahu watacaala weydiisanaya ay gacantiisa umuurahaasi kuba sugnaayeen waana duco la aqbalayo bal matala rasuulka ilaahay baa baray abubakrin inuu kuba ducayso oo duco weyn oo mudan weeye allahuma ilaahay ow inii dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda dee ruux kastaaba kolley naftiisa dulmi oo dee waxa weya hala kala badsadabe dee dulmika ugu weyna waaba shirkina shirka la dulmun cadiimne dee waxa weeye macaasidii iyo mukhaalafaadkii iyo taqsiirkii daacaadkii waxoo dhamiba oo dulmi nafeed dulman kaiira dulmi badan baa naftaydii dulmiyey walaa yakfiru ma dhaafayaa dunuuba ilaa anta dunuubtaas na ama dunuubta guud ahaana adiga uun mooye cid kaloo dhaaftaa ma jirto fakfir lii ilaahow ii dhaaf min cindika makfiratan waa makfiratan dembi dhaaf min cindika dee waa ilaahay weynaa iyo xaggiisa ka timo waa dembi dhaaf weyn oo wuxuu ka tegayaaba aanu jirin oo dembi ah ilaahw kaas idhaaf dee ina naxariisa inaka adigu anta adigu algafuur raxiim bal waa ducadaas baa rasuulka ilaahay baray abu bakrin wallahu subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا